بsm الlh الرحmn الرحيم الحmd للh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qala الإmam أbu cbdالرحmn النsائي رaحimh الlه taعalى baabu زiyaaraة الqbuuri qubuurta ziyaarashadeeda cadaynteedii ayuu u baab yahay waxa kusoo arooray وبالإسناaد qال أخبرني محمد بن آdم عن بن فضyل عن أbي سنان وهو ضrاaر بن mرة الشhيباني الأكبر أbو سنان الأكبر ثقة hبت عن محاaرب بن dثاr عن cبدالله بن بريدة عن أbيه وهو بريدة بن الحصyب الأسلمي qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم wxuu yihi نبga نhyتكم waxaan idinka reebay can ziyaarati alqubuuri qubuurta ziyaarashadeeda fazuuruuhaa booqda hadda ziyaarta wa nahaytukum waxaan idinka reebay can luxuumi aladaaxi adaaxida hilib hilbaheeda fowqa halaathati ayaamin saddex maalmood wixii ka badan in la cuno fa amsikuu haysta maa badaa lakum wixii idiin muuqdo wa nahaytukum waxaan idinka reebay can inabiidi nabiidkaan idinka reebay ilaa fii siqaa'in sibraar dhexdiisa ma ahani fashrabuu caba fi lasqiyati sibraarada ku caba kullihaa dhammaan weel walba wax ku caba walaa tashrabuu muskiran yani weel walbo maqaara noocau rababa ha ahaadee wax ku caba laakiin shay wax sakhraamiyo uun ha ku cabinina xadiidkan marka saddex shay ayuu sheegay waxaana wuxuuna kulminayaa naasikha iyo mansuuqa saddex xugun iyo saddex xugun ayuu kala sheegaa saddex awal jirtay iyo saddex lagu nasakhay mid walbaa mid buu ku aadayaa marka maxalu shaahidkiisana waxay tahay nahaytukum waxaan idinka reebay buu yihi can ziyaarati alqubuur qubuurta siyaaradeeda fazuuruuhaa marka nahyigaani markii hore ayuu jiray gadaal dambe marka waa la fasaxay oo nebigu waa ruqseeyey xigmaddana aakhiray dadka xusuusine fazuuruuhaa lafdigan marka la fiiriyo yacnii nimanka nimanka inay iyagu qubuuraha siyaartaan khilaaf xoog badan kuma jiro wixii ciddii uun marka diiday uun waa qof naasikha naska naasikha uunan soo gaarin ayay noqonayaan laakiin mar haddii xadiidkan uu soo arooray akharu ahlilcilmi nimanka inay qubuuraha siyaaro karaan ayay ku tageen naagaha iyaga ma booqan karaan lafdigan hadda fazuuruuhaana naagaha ma shamlinayaa maya lafdigan fazuuruuhaa waa lafdi marka damiir mudakara uu ku jira waay damiirka mudakarkaana mudakar unbuu caam ku noqonaye naaguhu maba soo gelayaan bal yacni khidaabkan hadda khidaab naaguhu lagula waramay maba ahanba fazuuruuhaa laakiin cilada marka la fiiriyo cilada qabriga loo booqanayo oo nebiga uu yidhi fazuuruuhaa fainahaa tudakirukum alaakhira waa cilad nin iyo naagba u siman yihiin naaguhuna aakhira inay xusuustaan waa la rabaa nimankuna waa la rabaa marka cilada la fiiriya marka nin iyo naagba waa u bannaan yahay waa inay u bannaan tahay iyo xadiid uu keeni doono kayfa aquulu yaa rasuula allah haddaan aniga qubuuraha tago oon booqanaya maxaan dhahaa waa nebiga marka wuxuu baray wixii ay dhahaysay caa-isha naagtii nebiga uu kor yimid iyadoo qabriga fadhisana ittaqi llaaha wasbirii ooyintuu ka celiyey ee ma dhihin naagaha maba booqdaani adiga meeshan maxaa ku dhigay iyo maunan dhihin adoo nusuus badan marka waxaa laga fahmay oy tilmaamee rag iyo dumarba inay booqan karaan laakiin naagaha bad inay badsadaan inaynan u fiicnayn waayo iyaga qalbigooda ma ishayn karaan oo lacana allaahu zawaaraati alqubuur ama zuwaaraati alqubuur yaa iyada timid oo soo aroortay marka zawaaraad marka loo dabdiyana waa mubaalaqa ku jirta oo kuwa badsado badsashada marka waxay keenaya hadday marmar un booqdaan qiban ay u booqdaan dhib inayna lahayn adoo jumhuurku marka waa ogol yihiin ahlucilmiga badankooda wanahaytukum can luxuumi aladaaxi marka ziyaaradii amarkan muxuu noqonaa fazuuruuhaa amarkan laftiisa waxay leeyihiin amarkaani wuxuu dhacay bacda alxadri waalamru bacda alxadri xukunkiisa oo muxuu noqonaa haddii shay inta layska reebo kadibna amar ahaan ou u soo arooro siiqadaas marka amarkaas nahyiga ka dambeeyo amru wujuub miya amru nadbi miya amru ibaaxa miya muxuu noqonaa sida ugu fiican waxay tahay in la yidhaahdo wuxuu ahaanayaa qabla nahyi wuxuu ahaa awal haddii uu qabla nahyi wax ahaa wuxuu ahaayou noqona hadduu waajib ahaa hadduu sunno ahayo haddii kale ayb marka hadda fazuuruu hadda nahyi unbaa horreeyey qabla nahyina ashyaadu mubaax unbaa iska ahayd fazuuruu haadan marka amru ibaaxa ayaa hadda siiqadan laga fahmaa laakiin marka la fiiriya de fa inaha tudakirukum alaakhira iyo nebiga inuu ajar ka raadiyey iyo oo uu qubuuraha booqan jiro oo muslimka uga ducey jiray iyo waxyaabahaas marka la fiiriya istixbaab ayay keeni idan marka waa waa mustaxab ziyaaratulqubuurku marka waxay noqonaysaa un mustaxab ama ibaaxa bacdi ahlilcilmi siday dhahaan ayaguna wanahaytukum can luxuumi ladaaxi baan idinka reebay adaaxida udxiyada xoolaha la qalo hilbahooda ayaan idinka reebay fowqa alaaati ayaamin saddex maalmood wixii ka badan in meel la dhigto oo la cuno fa amsikuu maa badaa lakum hadda waxaad haysataan intii idiin muuqato waa la nasakhay iyadana wanahaytukum can inabiidi baan idinka reebay ilaa fii siqaa'in maaha nabiidkii baan idinka reebay nabiidkuna waa in biyo iyo timir ama wax uun marka miraha ka mida inta laysku daro weel lagu gembiyo oo lagu daboolo oo markaas u cabitaanku ou qamiiro markuu qamiiro marka khamrioo kaleu noqona marka weelasha qaarna deg degay wax u qamiiriyaan kuwana deg deg uma qamiiriyaan marka rasuulka sal ll ly slam markii hore weelal uu dadka u diidayaaba jiraba sideedaba in cabitaan lagu samaysto oo casiir iyo lagu samaysto marka hadda wuxuu leeyahy fashrabuu caba fi lasqiyati kulliha sibraarada kulligood yacnii ku caba oo nabiidkii haddaad doontaan ku samaysta laakiin walaa tashrabuu muskiran shay muskira maya laakiin ha cabinina wabihi qaala akbaranii moxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariiru can abi farwata wahuwa curwat bnu اlxaariث abu farwata alakbar hiqat can اlmugiiraةi bni subaycin wahuwa alcijliyu hiqat qaala xadaanii cabdullah bni buraydata can abiihi anahu kaana wuxuu ahaa fii majlisin majlis fiihi rasuulu llahi sal l slam nebiga uu joogay dhexdiisa ou ahaa faqaala wuxuu yidhi inii kuntu nahaytukum an taakuluu luxuuma aladaaxi ilaa halaaan waxaan idinka reebay hilibka adaaxida inaad cuntaan saddex beri un maahane gudahooda fakuluu hadda cuna waadcimuu quudiya wadakhiluu kaydsada maa badaa lakum intii idiin muuqato wadakartu lakum waxaan idiin sheegay anlaa tantabiduu fi duruufi weelaha weelasha yacnii dedejiyo waxa inay qamiiriyaan cabitaanka oo sakhraamiyaan weelashaa inaad wax ku cabtaan baan idinka reebay nebi aada nebiidka casiirka cabitaanka uga dhigataan weelashii marka waa maxay addubaa-i qulucda wlmusafati midda la dharoobay oo laamiga iyo waxaa la mariyey wاlnaqiiri tan la qoday wاlxantami ashuunka waxyaaba waa weelal markaa ama geedaha intay kasoo goostaan ama bocorka weyn intay dhexda ka bixiyaan weel oo kale ay ka dhigtaan weelal noocaas oo kale uu nebigu ka reebay intabiduu intabiduu fima ra'aytum waxaad ku nabiid ku dhex samaysataan wixii aada aragtaan idinka wajtanibuu kula muskirin muskir kastana ka dheeraada wanahaytukum can ziyaarati alqubuuri baan idinka reebay faman araada qofkii doono an yazuura inuu qabri booqdo falyazuur ha booqdo walaa taquuluu hujiran war oo meel ka dhacyalaho xunna ha dhihinina walaa taquuluu ha dhihinina hujran hadal markaa gef ah oo ilaahay gef ku ah ama diintii gef ku ah ama si u qaldan hujriga ugu daran marka shirkigaaba ugu weyn wax ilaahay meel looga dhacayo shirkigaa uga dara ugu daran marka ziyaaradiina waa la ogolyahay wax qaldanna lama ogola ayb qaala baabu ziyaarati qabri lmushriki qofka mushriga qabrigiisa booqashadiisa wixii ku yimid yani qofka yani gaalka qabrigiisa ma la booqan karaa booqashada laba ictibaaray leedahay in lagu waano qaadanayo waa ictibaar ictibaar aakharna waxay tahay in loo duceeyo oo duco iyo wax lamida loogu tago ducada maya walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrihi ey liducaa'i waataas midda hadda xadiidkan uu sheegayana waa waana qaadasho un keligeed wbihi qaala akbaranaa qutaybaةu qaala xadaanaa mxamed bnu cubaydi can yaziid bni kaysaan wahuwa abu ismaaciil wayuqaalu abu munayn waa la yidhaha alkuufiyu saduqun yuqdi can abi xaasimin can abi hurayrata qaala zaara rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu booqday qabra ummihi hooyadii qabrigeeduu booqday fabakaa waa ooyey wa abkaa waa ka ooysiiyey man xowlahu dhinacyadiisa dadka ahaa wa qaala waxa uu yidhi istaadantu rabbii caza wajalla rabbigay baan idinka dalbaday fii an fii an astaqfira lahaa inaan dembi dhaaf u dalbo ayaan rabbigay ka idin dalbaday falam yu-dan lii la iima idmin wasta'dantu fii an azuura waxaan ka idin dalbaday inaan booqdo qabrahaa qabrigeeda fa udina lii waa la ii idmay fazuuru lqubuura qubuuraha booqda fainahaa tudakiru lmowta geeriday xusuusinaysaay marka xadiidka uu keenay waxaa muuqata nebiga hooyadii waa markuu xudeybiye ku socday kun iyo afar boqol oo hubaysan ayuu la maray meeshii ay ku duugnayd buu marka tegay waa ooyey nebiga sal ll ly slam dadkii waa ka oysiiyey markii la su-aalayna wuxuu yidhi ilaahay baan waxaan idin weydiistay inaan hooyaday qabrigeeda booqdo waa la ii ogolaaday istikfaar inaan ilaahay u weydiiyey dembi dhaaf ayaan dalbaday waa la ii diiday xadiidka muslimna waa warinaya waa saxiix alimaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu ku yidhi fiihi jawaasu ziyaarati lmushrikiin dadka mushrikiinta qubuurtooda in la booqan karo ayuu tusayaa filxayaati yacnii in la booqan karo mushrikiinta filxayaati nolosha iyo geerida labadaba fiihi jawaasu ziyaarati lmushrikiina fi lxayaati wa qubuurihim bacda almamaat markay nool yihiin in la booqo karo mushrikiinta markay dhintaanna qubuurtooda in la booqan karo liannahu idaa jaazat ziyaaratuhum bacda alwafaati sida looga qaadanaana waxay tahay haddii ay ziyaaradoodu bannaanaatay markay dhinteen kadib fa fi lxayaati owlaa noloshaaba kasii owleysan waayo qofka nolosha waxbauba ka faa-iida ka badan inta uu ka faa-iidayo qofka dhintay booqashadiisa oo ninkan nool waxbaad siin kartaa waa waxbaad kula tali kartaa waa waanin kartaa wax badan buu leeyahay waxaana tusaayuu yihi qowluhu tacaala wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufan adduunyadii marka wanaag kula dhaqan baa leyihi wa fiihi nahyu can ilistikfaari waxaa xadiidka ku jira buu leeyahay iska reebid la yska reebay can ilistikfaari lilkufaar gaalada in dembi dhaaf ilaahay loo weydiiyo meeshaa markaad waxau ku wadaa nebiga hooyadii inuu istikfaar ilaahay u weydiiyo waxaa loogu diiday wuxuu leeyahay markaa de inaan markaa dee tawxiidkii aynan ku dhimanin oo dadkii nebiga dee dacwadiisiina maba soo gaarinba waxaana dhici karto nabiyullaahi ibraahim diintiisii iyo wax un ka baaqi ah inay soo gaartay oo aynan rumaynin iyaga markaas ee arrintaana ma ka dhalanayso nuqsaan nebiga kuma aha waayo nabiyullaahi ibraahim ba aabihii gaala u ahaa qur-aankaana sheegayo nabiyullaahi nuux wiilkiisaa gaal ahaa yani dadka hanuunkooda ilaahay bay u taallaa ceeb uma aha nebiga naqsina nuqsaanna kuma aha waa qodob qodobka labaad oo kale waxaa laysdhihi karaa oo haddii nebiga labadii dhashayba aynan ahayn yacnii muslimiin aynan ahayn dee nikaaxi muxuu noqonaya muxuu nebiga ku dhashay haddii lays su-aalo marka dadka qaaraa marka ishkaal meeshaas keenayo ee iyagoo mushrikiin ah dadku waaba yaqaaneenba nikaaxaan saxda ah nebiguna isagaaba wuxuu yidhi aniga waxaan ku dhashay xalaal uu yidhi sifaax kuma dhalanin waana saas nebigu sala allahu calayh waali wasalam marka iyagoo kufaar ah ama mushrikiin ah haddana guur waa yaqaaneen iyo nikaax waxaana tusaayo yacnii xadiidkii caa-isha radia allahu canha ee bukhaari uu warinaya iyo keyrkiis kaana nikaaxu fi ljaahiliyati calaa arbacati anxaa midkaan hadda muslimiinta loo jideeyey waa ku jiray afarta markaa nebiga markii lasoo saaray kuwii kaleu baabi-iyey kii saxda ahaayuu soo reebay markaa nebigu sal ll slama hooyadii iyo aabihii inaynan muslimiin ahayn ma keenayso asagu inuu si qaldan u dhashay ma ka dhalanaysa qodobkaasna marka fahmu u baahan yahay ibnu kathiir laftiisana wuu sheegaa siirada iyo wuu ku sheegaa waa masalada lafteeda uu ka jawaabaa haddii la yidhaahdo nebiga aabihii iyo hooyadii risaalaba ma soo gaarin ilaahayna wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulan buu yidhi waa saxaa la leeyahay hadday risaalo aynan soo gaarin qiyaamaha marka la tago dadka la la waay waxay gelayaan dadka ilaahay qiyaamaha uu ku amraayo ee uu dhihi doono gala naartaas hadday ogolaadaanna waa ilaahay waa jannayna hadday diidaanna de awalba waa diidi lahaayeen adduunyada markay joogeen naaraysaa ku tegayeen kuwa marka qiyaamaha la imtixaani doonaa iyagaba jiro oo bacd al aathaar ima axaadiid saxiixa ay kusoo aroortay calaa kullin siday tahay uun hadda xadiidkani wuxuu tilmaamay nebiga waa loo diiday hooyadii inuu istikfaar u weydiiyo waa loo diiday isagaana sidaas yidhi wasta'dantu fi an azuura qabraha faudina lii fazuuru lqubuura fainaha tudakiru lmowta qaala baabu nahyi can اlistikfaari lilmushrikiin iska reebidda layska reebay dembi dhaaf dalab mushrikiinta in loo dembi dhaaf dalbo tii hore ziyaarada xukunkeeda waa laga hadlay mas'aladanna hadda waa istikfaartooda wabihi qaala akhbaranaa mxamed bnu cabdilaclى qaala xadaanaa mxamedu wbnu hawr can macmarin can الzuhriyi can saciid bn اlmusayb can abihi qaala lamaa xadarat abaa aalibin ilwafaatu abuu aalib markay geeridii ku timid dakala calayhi nabiyu sal l slam nebigaa u galay wa cindahu abuu jahlin iyadoo agtiisa oo abuu jahl joogay oo cabdullahi bnu abi umaya faqaala wuxuu yidhi ey cammi adeerkeeyow qul dheh laa ilaaha ila allah kelimatan dheh uxaaju laka bihaa cinda allahi caza wajalla alla agtiisa aan kugu doodo oo aan kugu shafeeco macnaha faqaala lahu abuu jahlin waxauu yidhi wacabdullaahi bnu abi umaya iyo cabdullaahi bnu abi umaya yaa abaa aalib abuu aalibow atargabu can millati cabdilmualib cabdilmualib diintiisa miyaad nacaysaa waxay ogaayeen kelmaddaani marka inay isaga ku keenayso kelmaddaani inay taahiir ku leedahay aada u xoog badan aabbaha diintiisa miyaad nacaysaa falam yazaalaa ma aynan ka zuulin yukallimaanihi inay la hadlayaan xataa kaana aakhiru shay-in ilaa uu ahaaday wixii ugu dambeeyey kallamahum bihi ou kula hadlay calaa millati cabdilmualib yani huwa calaa millati cabdilmualib hadalkii ugu dambeeyey sidaas faqaala lahu nabiyu sal l slam nebiga wuxuu ku yidhi la astakfiranna laka waa kuu dembi dhaaf dalbayaa maa lam unha canka haddaan layga kaa reebin fanaزlat waxaa soo degtay maa kana lلnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiin wanazlat inaka laa tahdi man axbabta marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya ama qisadan abu aalib inuu gaalnimo ku dhintay waxaa kaloo laga qaadanayaa cabdulmuطalib inuunan diintii nebi moxamed ounan haysanin waayo hadduu diin cabdulmuطalib diintii nebiga ou hayso lahaa abu aalibna uu dhihi lahaa hu ou yidhi huwa calaa millati cabdilmuطalib ee abu aalib muslim ouba ahaa lahaa istikfaarta maxaa loogu diidahay soo ma garanin marka cabdulmuطalib laftiisii calaa diini muxamedin sala اllahu calayhi wasalam ma ounan ahayn xadiidkana daahir ay ku tahay arrintaa soo ma fahmin waxaa kaloo laga qaadanaa saaxiibka xun dhibka uu leeyahay dadkani saaxiibbo xun waaye markiiba waa kaa marka waa dhumiyeen waxaa kaloo laga qaadanayaa shubhada aabbayaalka iyo awowayaalka in lagu dheganaado waxooda oo aan layska fiirinin dhibka ay leedahay waayo abuu aalib meesha keliya loosoo loogu soo gambaday waxay noqotay meeshaas wax kale ma aynaan samaynin waxyaabaha marka faraha badan baa xadiidka ku jiro inaan mushrikiinta istikfaar loo weydii karin istikfaar ma loo weydii karo allah u naxariista iyo waxyaabahana lama dhihi karo ayb waxaa kaloo laga qaadanaa nebigu inaka laa tahdii man axbabta marka la yidhaahdo ma hanuunin kartid ciddaad doonto macnaheedu waxay tahay hidaayada qalbigooda kuma abuuri kartid adig qofkaa rabta laakiin diinta waa tusi kartaa waxbaad u sheegeen wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabduraxmaan can sufyaana can abi isxaaqa can abilkhaliil wahuwa cabdullaahi bnu lkhaliil alxadramiy maqbuulu rawa lahu asxaabu sunan arbaca can caliyin qaala samictu rajulan nin ayaan maqlay buu yidhi yastakfiru liabaweyhi labadii dhashay u dembi dhaaf dalbaayo wahumaa mushrikaanina ay yihiin laba mushrik waalidka faqultu waxaan idhi atastaqfiru lahumaa ma u dembi dhaaf dalbaysaa wahumaa mushrikaani ayagoo labadooduba mushrikiin ay yihiin faqaala waxa uu yidhi awalam yastaqfir ibraahiimu liabiihi ibraahim aabihii miyownan dembi dhaaf u dalbin ayb faataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid fadakartu dalika lahu dalika arrintaa baan u sheegay fanaزlat waxaa soo degtay wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidati wacadaha iyah dembi dhaaf dalabkii ibraahim aabihii u dembi dhaaf dalbay waxay un ka ahaatay ballanqaad oo aabihii u sameeyey ballanqaadkana wuxuu ahaa saastakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiya waa kuu dembi dhaaf dalbaa ayuu yidhi ballantii unbuu marka sameeyey laakiin markay u caddaatay falamaa tabayana lahu anahu marku ay u caddaatay inuu gaalnimo iyo asxaabuuljaxiim inuu yahay tabara'a minhu waa ka beri noqday ina ibraahiima la awaahun xaliim ayb marka ibraahim looma deliisho karo aabihii buu dembi dhaaf u dalbay qofkan yacni waa u dembi dhaaf dalbi karaa ma ka imaanayso taas waaba waa laga hadlay qur-aankaa ka hadlay ta kale waxyaabaha nabiyullaahi ibraahim aanan uga daysanayninba waxaa ka mida ilaa qowla ibraahima liabiihi la astakfiranna laka taas waaba laga reebay wixii qad kaanat lakum fi uswatun xasanatun fi ibraahima waladiina macahu kuwii la yidhi qeybtaas maba ka mid ah midaan oo istikfaarta qaala baabu lmri bilistikfaari lilmu'miniin amarka lays amray mu'miniinta in loo dembi dhaaf dalbo wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciid wahuwa almisiisiyu hiqat xaafid qaala xadaanaa xajaajun huwa xajaaj bnu muxamed almisiisiy can ibni jurayjin qaala akhbaranii cabdullaahi bni abi muleyka anahu samica moxamed bna qays ayuu maqlay ninkan marka waxaa leedaha yuqaalu lahu ru'ya waa qad wathaqahu abu daawuud anahu samica moxamed bna qays bni makhramata yaquulu samictu caaishata tuxadiu caaishaan maqlay oo sheekaynayso qaalat waxay tihi alaa uxadiukum miyaanan idiin sheegaynin canii aniga miyaanan iskaga kiin sheekaynaynin aniga iyo wa cani nabiyi sal l slam iyo nebiga xaggiisa ani nebiga waxna dhex maray qulnaa balaa baan dhahnay qaalat waxay tidhi lamaa kaanat leylatii habeenkayga markay ahayd allatii huwa cindii nebigu agtayda ou ahaa tacni nabiya sal l slam nebiga ujeedaa inqalaba nebigu waa gadoomay fawadaca naclayhi labadiisii kabood buu dhigtay cinda rijlayhi labadiisa lugood agtooda wa basata darafa isaarihi hoosguntigiisa darafkiisana waa fidiyey calaa firaashihi buu ku fidiyey firaashkiisa korkiisa falam yalbath ma nagaanin ba nebiga ilaa rayha maa danna yacnii ilaa qadra maa danna maba nagaaninba nebiga ilaa intii uu maleeyey qadarkii uu maleeyey macnaha annii aniga qad raqadtu inaan hurday yacni wax yar buu nagaaday oo islahaa waa hurdayba caaisha uma intacala ruweydan tartiib buu kabtii u gashtay yani markii hore kabihii buu iska bixiyey wasguntiga darafkiisuu firaashkii dul saartay cabaar buu joogay markuu qadar uu isleeyahay waa seexatay markuu arkay ayaa uma intacala ruweydan tartiib buu u kaba gashtay wa akhada ridaa'ahu go-iisii buu qaatay ruweydan tartiib uma fataxa albaaba buu furay ruweydan tartiib wa kharaja waa baxay ruweydan tartiib wajacaltu dircii waxaan gudagalay bay tiri waxaan yeelay dircii dircayga fii ra'sii madaxaygaan yeelay wakhtamartu waanan hagoogtay oo waxaan ka dhigtay madaxaan marka aan ku asturtay wa taqanactu isaarii maradeydana waan ku yacnii waan isku gembiyey maradiina waan isku gembiyey khimaarna waxaan ka dhigtay maradii go-yga kore ama dircigayga yaan ka dhigtay bay tiri waindalaqtu fii ithrihi waa socday bay tiri marka gadaashiisa raadkiisa xataa jaaa albaqiica ilaa uu baqiic yimid farafaca yadayhi labadiisi gacmoodou kor u qaaday halaaa maraatin saddex jeer wa adaala waawaa dheereeyey marka uma inxarafa waa soo leexday fanxaraftu waanwaan leexday iyada markaa dama istusaysa isaga dhahan fa asraca waa degdegay fa asractu waan degdegay faharwala waa ruculeeyey faharwaltu waan ruculeeyey aniga faaxdara faaxdartu fa axdara waa yacnii tallaabsaday fa axdartu waan tallaabsaday anigana ixdaarka waxaa kaloo laga wadaa yani waxay ka wadaa sida farasku u tallaabsado u boodaan ana u booday isna waa booday wa sabaqtuhu waan ka hormaray marka firaashkii bay uga hormartay gurigii fa dakaltu waan galay falaysa ilaa an itajactu maba ahayn bay tiri falaysa maba ahaanin bacda dukhuuli aniga gelitaankayga ilaa an idajactu ila dijaaci gelidaydaba maba ahaynba markaan saas hore uga galayba waaba seexdayba waxay rabtaa marka de in ay jiifto oo kale inay marka iska dhigto saas oo kale ayb fa dakala waa soo galay fa qaala wuxuu yidhi maa laki yaa caa-isha caa-ishahay maxaa lahaantaada ahaaday oo kuu sugnaaday xashyan xaal aad tahay mid neef tuurayso ayb aada yacni tu neef tuurayso yacni xaal aad tahay ay murtaficata nafas qofka marka neeftu kor un ay u socoto ayuu sidaas yahay raabiyatan xaal aad tahay mid yacni caloosheedu ay kor soo yacni ay usoo taagmayso marka maa laka haddaad aragta maa maxaybaa laka adig kuu sugnaaday jumlada ka dambayso jumla xaaliya maa laki maxaa lahaantaada ahaaday yaa caa-ishatu caa-ishahay xashyan ama jumla ha noqoto ama wax kale ha noqoto waa un xaalo xashyan yani xashyaa cafwan tanwiin maa xashyaa waay munawan ma aha xashyaa xaal aad tahay mid neef tuurayso raabiyatan xaal aad tahay midii caloosheedu ay kor u yacni taagmayso qofku markuu soo ordo soo ordo waana neef tuuraa calooshiina waa qaadmaysa umaha waxbuu ka dareemay marka qaalat waxay tihi laa maya qaala waxa uu yidhi latukhbirannii waad ii waramaysaa ow layukhbiranni alatiifu alkhabiir ama allaha hoos gunta bani aadamka ka warqabo ee turidda badan ayaa ii warrami doona qultu waxaan idhi bay tihi yaa rasuula allah biabii anta wa ummii hooyaday aabbahay ku lagu furtaa tahay faahbartuhu lkhabara sheekadii baan u sheegay markaad dhaqaaqday ana inaanina iyadina ka daba dhaqaaqday qaala waxa uu yidhi fa anti sawaadu adiga miyaa mukushii ama muuqaalkii alladii ra-aytu aan ka arkay amaamii horteyda muuqaalkii aan horteyda ka arkayay adiga miyaa ahayd qaalat nacam bay tihi haa qaalat waxay tihi falahazanii waa ifeeray yacnii gacantiisii oo sidaas u urursan ayuu igu dhuftay macnaha fii sadrii laabtayduu ku dhuftay lahzatan halmar dhufasho owjacatnii ee xanuujisay isaga markaa yacni kama wado inuu dil iyo garaac iyo waxaa kama wadee waa un kaftan oo kale saa ugu dhuftay uma qaala wuxuu yidhi adananti ma waxaad u malaysay an yaxiifa allaahu calayki warasuuluhu allay rasuulkiisa inay ku dulminayaan miyaad u malaysay alle iyo rabbig alle yacnii alle iyo rasuulkiisa inay kugu joor falayaan miyaad u malaysay adiga iyadana waxa galay waxa haweenka gala lala qaba haweenka naagta naago kale lala qabo wixii geli jiray unbaa iska galay iyada lafteeda masayr un waayo waxaan qultu waxaan idhi bay tihi marka mahmaa yaktumi innaasu wax walboy dadku qariyaan faqad calimahu allahu ilaahay waa ogaaday wax allaale waxay dadku qariyaan rabbi waa ogyahay qaala waxa uu yidhi faina jibriila calayhi salaam jibriil ataanii waa ii yimid xiina ra'ayti markaad aragtay markaa ay aragtay inaan baxo jibriil baa ii yimid walam yadkul calaya ma ii soo gelin waqad wada mana uunan ii soo gelin waqad wadacti hiyaabaki adigoo xaal aad dharkaagii dhigtay unbuu iisoo galay fanaadaanii waa ii dhawaaqay fa akhfaa minki waa kaa qariyey adiga xaggaaga fa ajabtuhu waan ajiibay marka jibriil markuu ii yeeray fa akhfaytuhu minki waan kaa qariyey marka khabarkaa iyo warkaana adiga xaggaaga fadanantu waxaan maleeyey an qad raqadti inaad huruday wakarihtu waxaan nacay an uuqidaki inaan ku toosiyo wakhashiitu waxaan ka cabsaday an tastawxishii haddaan kaa tagana inaad adiguna aada soo jeedo inaad kaligaan noqoto wehlaan aan noqoto fa amaranii wuxuu i amray an aatiya albaqiica inaan tago baqiic faastaqfira lahum reer baqiican dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo qultu waxaan idhi caaishaa dhahaysa kayfa aquulu yaa rasuula allah rasuul allahu sidee anna dhahaa haddaan qubuurihii booqanayo qaala quulii dheh aلslaamu عlى ahli الdiyaari min اlmuؤminiina wاlmuslimiin wayarxam اllah اlmustaqdimiina mina wاlmustaأkhiriin waina in shaء allahu laaxiquun maxalushaahidka intaan dambe waa bis wabihi qaala akhbaranii mxamed bnu slmta wاlxariث bnu miskiin qira'aة عlayh waana asmc wاllafdu lahu can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can calqmta bni abi calqmة can umihi hooyadii marjaanah ayaa la yihah waa hiya taabiciyaة hiqة annahaa samcat caaishata radia allahu canha bay maqashay taquulu iyadoo dhahayso qaama rasuulu llahi sal l slam daata leylatin buu kacay falabisa hiyaabahu dharkiisii buu gashtay uma kharaja waa baxay qaalat waxay tihi fa amartu jaariyatii baan amray bariirata ahayd tatbacuhu iyadoo raacaysa inay raacdo man fatabicathu way raacday xataa jaءa albaqiica ilaa uu baqiic yimid fawaqafa fii adnaahu meeshiisa soke ayuu istaagay maa shaa allahu intii alla uu doonay an yaqifa inuu istaago uma insarafa waa tegay dabadeed fasabaqathu bariiratu bariira kasoo hormartay faaqbaratnii waa ii sheegtay marka qisadii gabadhaa yar bay u dirtay bal soo fiiri wuxuu nebigu sameeyey tiri waa aragtay waa kasoo hormartay nebiga wixii bay u sheegtay marka caaisha falam adkur lahu shay-an waxba uma sheegin xataa asbaxtu ilaa an waa bariistay uma dakartu dalika lahu arrinkaa baan u sheegay faqaala inii bucidtu ilaa ahli lbaqiic reer baqiic baa la ii diray liusalliya calayhim saan ugu soo duceeyo wabihi qaala ahbaranii caliy bnu xujrin qaala xadaanaa ismaaciil qaala xadaanaa shariikun wahuwa bnu abi namir can caطaa can caaishata radia allahu canha qaalat kana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa kulamaa kanat leylatuha mar walboo habeenkeeda uu yahay min rasuulillahi sal l slam yaqruju fii aakhiri leyli buu baxaya habeenka aakhirkiisa ila lbaqiic fayaquulu wuxuu dhahayaa asalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wainaa waiyaakum innaga iyo idinka mutawaaciduuna kuwa ballansanaan nahay innaga iyo idinku kuwa ballantamayaan nahayoo markaa waa idiin soo foollennahay hadan beri wamuwaakiluuna kuwa istala saaranayaan nahay wamuwaakiluuna mutawaakiluunana waa loo dabdiyey macnuhuna wuxuu yahay mutakilun bacduhum calaa bacdin qaarkood qaarka kaley tala saaranayaan fi shafaacati washahaadati arrimaha shafaacada iyo shahaadada wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun allahuma qfir liahli baqiici lgarqad ilaahu reer baqiic u dembi dhaaf wbihi qaala ahbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa xaramiy bnu cumaarata qaala xadaanaa shucbatu can calqamata bni marhad can sulaymaana bni buraydata can abihi ana rasuula اlahi sal l slama kaana wuxuu ahaa idaa ataa cala almaqaabiri qaala asalaamu calaykum ahla اdiyaari min almu'miniina wاlmuslimiin wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun antum idinku lanaa annaga faradun baad noo tihiin ceelalyo farad marka waxaa waaye dadka kan sii horeeyo oo yacnii reerku markuu guuraayo kasii horeeyo oo hawsha sii qabqabanaya marka ceelalyaan marka annagu ayaad idinka noo tihiin annaga wanaxnu annaguna lakum tabacun kuwa idinsoo raacayaan idinka idiin nahay as'alu llaha alcaafiyata lana walakum waa la ysaga sii horeeya un aakhirada nin walba waa aadaha ilaahay waxaan su-aalanayaa caafiya ayaan weydiinayaa lanaa annaga iyo walakum idinkaba wbihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can الzuhriyi can abi slma can abi hurayrata qaala lama maata الnajaashiyu marku dhintay qaala nabiyu sal slam istaqfiruu lahu u dembi dhaaf dalba marka muslimiin loo dembi dhaaf dalbayo wabihi qaala ahbaranaa abu dawuud wahuwa sulaymaan bnu sayf qaala xadaanaa yacquub huwa bnu ibrahima bni sacdi qaala xadaanaa abi can saalixin wahuwa bnu kaysaan can bni shihaabi qala xadaثnii abu سلمةa وبن المسyب أna أba هurayرaةa أخbarahmaa أna rasuula الlahi صلl ل sلم nacalhm النajaashiya dhimashadiisiibuu u sheegay saaxib alxabashati fi اlyowm اladii maata fiihi maalintii uu dhintay faqaala wuxuu yihi اstagfiruu liakhiikum walaalkiinu dembi dhaaf dalba axaadiidtan oo dhan waxaa laga qaadanayaa de meydka farqiga u dhexeeya aziyaara sharciya iyo aziyaara albidciya ama aziyaara shirkiya ziyaarada sharcigaa waxay tahay qofkii inuu booqdo qofka muslimkaa qabrigiisa markuu tagana uu aakhiro iyo ictibaar kusoo qaato isaga wax u taro oo usoo duceeyo isaga inuu wax u taro maadaama camalkiisii go-ay inuu istikfaar iyo dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo duco u aqriyo emaan in isaga qofkan meydka ahee camalkiisiiba go-ay asbaabtii uu adduunyada itisaalka kula soo yeelo lahayna dhammaatay inuu wax soo weydiistaa sax ma aha ayb inuu kaas wax weydiistaa sax maaha waxayna noqona weliba wixii ilaahay keligii lahaa haddii la weydiisto waaba ziyaara shirkiya midaasi maahan sharci ma aha ziyaarada waxaa loo qeybaya ziyaara sharciya iyo ziyaara shirkiya iyo ziyaara bidciya shirkiyadu waa haddii wax shirki ah de meesha uu ku jiro sharciyaduna waa wixii shirkina ka maran bidcana ka maran bidco say uga marnaanee waxay uga maran tahay de wixii aan safarna loo gelaynin oo aan iyada loo qasdaynin isla markaana aan wax qaladoo aan xumaan sharciga ku ahna aan lagu samaynaynin hadday shirki gaarto shirkiyay noqone wixii marka ziyaarada sharcigaana waa midda tilmaamahaas aan sheegnay lahoo bidcana ka maran shirkina ka maran dadka gobol hadda haddii ziyaarada maxaad u tagtaan haddii la su-aalo waxay ku leeyihin ziyaarada waxaan u tagnaa shardi inaan kasoo xiranno shardi inaan geyno middaas marka ma ahan middaan hadda xadiiska uu ka warramay dadka qaar baaba ziyaarada inay wax kasoo helaanay u tagaan bis maxayna kasoo helayaan wax ilaahay un ou bixiyo maal inuu kasoo helo maalkii inuu dababeelo maalkiisu iska socdou rabaa caafimaad inuu kasoo helo qofka jiran inuunan jiradaas u dhimanin ninkan qofkan isagaaba meyd oo dhintaybe hadduu meyd iyo dhimasho celi karo isagaba ma dhinteen soo maaha waxaas marka taas ziyaarada sharcigaa ma aha magacii baa laga isticmaalay ziyaaro laakiin si kalaa loo dhigay qaala baabu taqliidi fi itikaadi suruji cala alqubuuri adkeynta la adkeeyey ee faynuusyaal in laga samaysto qubuuraha korkooda oo qabrigii in nal lagu xiro ama faynuus lagu xiro oo aad marka loo muuneeyo oo loo qurxiyo وbه qال أخبرnا qتyبة qال xdثnا cبdالوارث بن سعيid عن محمد بن جuxاadة عن أbي صالح أbو صالحa bاdاn ayaa la haa mgciisa ويuqaaل bاdاn bاdاn mولى أmi hani ضعيif يursل عن بن عabاasi qاala lacna رasuul الlahi صلى اه sلم نبgu wxau lacnaday زائrاaتi الqبوri haweenka qبuuraha booqdo والمتkidiina عalayha iyo kuwa ka yeesho qبuuraha korkooda almasaajida masaajid meel lagu tukado iyo wasuruja faynuusyaal xadiidkan marka dacfi baa ku jiro oo abu saalixa ku jira sanadkiisa laakiin inaan masaajid laga dhiganin iyo qabriga inaan la dhisin iyo waa soo marnay inaan la dhisin masaajid inaan laga dhiganinna waabaa baabka soo socday iyo kuwa ka dambeeya ku imaan doona sababka qabriga sidiisa waxaa la rabaa in qiyaamaha lagu aakhira lagu xasuusto iyo baaba walidalika alimaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan arkay qubuurta muhaajiriinta iyo ansaartaan arkay iyagoo aan dhisnayn oo iska musanam camal iska an oo weliba yacnii aada u duqoob yacni u aan u qurux badnayn oon u dhisnayn oon u muunaysnayn ayaan arkay waana sidaas marka qabrigu inuu ahaado qaala baabud marka hadda qubuuraha meelaha qaarkood magaalo maad soo gashaa is leedahay yacni meesha qubuuraha oo dadka lagu duugo qabri kasta hoosta nala looga xiray oo looga shiday waddamada qaar waa ifayaa marka meesha dhanba magaalo aad u qurux badan baad malaynaya haddaad meel dheer kasoo feeriso qaarkood waxaa ku sawiran qofka ku duugan siduu ahaa iyo masawirkiisoo kalea meesha ku yaallo ubaxyaalaa mar walba la keenaa meeshan baaba aakhiro lagu xusuusanaa maba islihid banaan sidaas marka hadyigii ma aha sharciga ah qaala baabu tashdiidi fi ljuluusi cala alqubuuri adkeynta la adkeeyey qubuurta korkooda in la fariisto wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn lmubaarak can wakiicin can sufyaana can suhaylin can abihi can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam laan yajlisa axadukum midkiin inuu fariisto calaa jamratin dhinbil dab ah xataa tuxriqa ilaa ay gubto hiyaabahu dharkiisa yaa khayrun lahu u khayr badan min an yajlisa calaa qabrin qabri korkii inuu fariisto fadhigan marka maxaa laga wadaa waa ku fariisasho caadi ah qabriga marka in la ihaanaysto maaha in lagu dul fariisto marka maya waa la diiday fadhigan hadda marka tashbiiha u fiirso waxaa la yidhi qofkiin inuu dhimbil dab ah dabada saaro oo ku fariisto ilaa ay marada ka gubto riwaayaadka qaar waxay leeyiin oo weliba maqaarkiisa oo usoo gudbo ayaa uga fiican inuu qabri ku fariisto fadhiga marka aada qabriga caadi si aba aada ugu fariisanaysaa midaas lala barbar dhigay hadda ma laga wado xaajo gudasho imaamu maalik baa wuxuu u fasirayaa fadhiga la reebay in laga wado qubuuraha inaan laga dhiganin meel lagu saxaroodo ama lagu kaadiyo yacnii ha u fariisanina saxaraha ugu fariisanina wa de saxarada haddii la yidhaha tanaaba diideysaba waayo qofku markuu saxaroonayo yacni meesha uu ku saxaroonayo dabada maba saara maba ku dhex fadhiisto bal koro uga qaadaa dabada dhimbisha dabkaana hadda waxaa lagu mihaaliyey marka qabrigii baa dhimbil daba laga dhigay inuu kaba daran yahay oo aad adiga marka dabada saarayso markaad dabada saaraysa macnaha waxay tahay waa fadhiga caadiga marka ayuu ku imaanaa wbihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillaahi bn cabdilxakam can shucaybin wahuwa shucayb bn ley shucayb bnu leyth bni sacdin qaala xadaana leythu qaala xadaanaa khaalidun can bni abi hilaalin can abi bakr bni xasmin can اnadr bni cabdillaahi الsulamiy can camr bni xasmin can rasuuli اllahi sal l slama qaala laa taqcuduu cala اlqubuuri qubuuraha korkooda ha fariisanina fadhigan marka waa fadhiga caadiga in lagu saxroodana waa ka daran tahay haddiiba kan caadiga la diiday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih